dul goboleedka puntland ee soomaaliya waxaa dhowaan laga doortay maamul maamulka waxaanu ka filaynay caqli iyo wax ka duwan wixii hore in ummaddu ay ku niyaar niyaarooto ama wax ka fiican iyo feker ka fiican wixii hore jiri ee ah in ummadda deegaanada ku nool conflict ama isqabsi lagu abuuro cidda ugu badan ee ay arrimahaasi taabanayaanna waa dadka deegaanka ku nool sidaa daraaddeed ninka cusub ee la doortay madaxweynaha loo doortay gobol maamul goboleedka waxaa ka muuqda inuu hadalkii ugu dambeeyey uu b b c da siiyey inuu la mid yahay ama la aragti yahay raggii hore oldo markii la dooranayey aanu islahayn wuu ka duwan yahay ama wax badan buu kaga duwan yahay kuwii hore waxaan leeyahay kelmadda aan leeyahay waxa weeye ummadda dadka deegaankaasi uma baahna dhib waxay u baahan yihiin nabad iyo nolol waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin inay la jaan qaadaan dadka derisyada ee hareeraha ka xiga waxaan leeyahay dhib intii hore ha ku filaato caqligu inuu shaqeeyo deegaamada dadku waxay la xuquuq yihiin dadka deegaamadooda hagaajistay aad iyo aad baan uga xumahay madaxweynaha maamul goboleedka puntland soomaaliya ereyada uu yidhi kuwa dadka ama geeska africa ama ummadda rabtaa nabadda ku naalootaa erey ay filaysay maaha dad badanina waxaa laalahaa waxbuu kaga duwanaanayaa